جنات جئنا في والله يرعاك أندلس جئنا في جئنا في والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوحي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah howlgal lagu dilay askari murtad ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda eridada masar ayaa weli rija ka qabtaa in ciidan usoo dirta soomaaliya xilli kufaarta afrikaanta ay la daalaadhacayaan dhaqaalo la-aan baahsan dowladda eridada jabuuti ayaa shan iyo labaatan sano kadib deegaanka cartaa ku qabanaysa shir ay ku dhexdhexaadinayso kooxda eridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa wareejisay xoolo nool oo geel ah oo ay ku garab istaagayso jihaadka bariga afrika sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan xalqada labaad ee taxanaha cusub ee diin la-aan aan loo haynin dowladdii abibakar
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax isniin ah taariikhduna ay tahay shanta jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan howlgal lagu dilay askari murtad ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa lagu dilay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray muuse dowladda ridada masar ayaa weli raja ka qabtaa in ciidan cusub usoo dirta soomaaliya xilli kufaarta afrikaanta ay la daalaadhacayaan dhaqaalo la-aan baahsan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo bashiir muxiidiin dowladda riddada ah ee masar ayaa weli waxay quudaraynaysaa inay ciidamo calooshood u shaqaystayaala usoo dirto soomaaliya xilli weli ay hubantilaan maaliyadeed ku dul hoganayso kufaarta afrikaanta wefdi saraakiil ciidamo ah ayey dowladda riddada ah ee masar usoo dirtay soomaaliya kuwaasoo la soo wariyey inay toddobaadkan booqasho ku soo gaareen magaalada caasimaddah ee muqdisho qorshaha saraakiishan ayaa lagu sheegay inuu qayb ka yahay diyaargarowga xukuumadda riddada ee qaahira ay ugu jirto inay ciidamo murtasaqa ah usoo dirto soomaaliya si ay qayb ooga noqdaan isbahaysiga e u s som ee in muddaba wajahaya culaysyo dhaqaale oo xoogan isbahaysigan ayaa tan iyo markii lagu dhawaaqay wajahayay dhaqaale la-aan aad u baahsan dowladihii maalgelinaya ayaa yeeshay kulamo dhowr ah oo ay ku muujinayeen inaysan diyaar u ahayn inay dhaqaale ku bixiyaan howlgal aan dhammaad lahayn dowladaha maalgeliya isbahaysigan waxaa uga cadcad dowladda siliibiyada ee maraykanka kuwa gaalada reer yurub waxayna horey dhowr jeer si cad ugu sheegeen inaysan qaadi karin culayska dhaqaale ee howlgalkaasi imaashaha wafdigan saraakiisha ciidanka masaarida ee magaalada muqdisho waxay dhanka kale ku soo beegmaysaa xilli uu taagan yahay khilaafka aadka u xoogan ee u dhexeeya xukuumadaha alkaahira iyo adis ababa kaasi oo salka ku haya biixiraankii ay dhowaan daahaqaaday etoobiya ee webiga niil mahadsanid abuu ayman dowladda eridada jabuuti ayaa shan iyo labaatan sano kadib deegaanka cartaa ku qabanaysa shir ay ku dhexdhexaadinayso kooxda eridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo sii ambaqaadaya inta badan siyaasiyiinta dabadhilfyada soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa kooxa eridada soomaaliya ayaa looga yeeray shirka dhacaya dalka dibaddiisa kaasi oo lagu gorfeynayo mustaqbalka xukuumadda dabadhilifka ah ee fadhigeedu yahay muqdisho ismaaciil cumar geello oo ah madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa u yeeray dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xubnaha ugu sarreysa kooxda riddada soomaaliya ilwareedi ayaa sheegaya in dowladda dabadhilifka jabuuti ay degmada case u qorshaysay inay isugu geyso xasan gurguute iyo mucaaradkiisa saraakiisha ugu sarreysa golaha isugu yeera samantabixinta ayaa laga soo xigtay inay casuumad rasmi ah ka heleen murtad ismaaciil cumar geelle ayna u safri doonaan magaalada carto oo loo qabanayo shir waag midkii ka dhacay labaatan iyo shan sano ka hor halkaas oo dagaaloogayaashii dabadhifyada ahaa iyo calmaaniyiin lagu kulmiyey laguna soo dhisay dowlad kumeel gaar ah ilwaradi ayaa sheegay in ismaaciil cumar geelle madaxweynaha xukuumadda riddada jabuuti uu isku dayayo badbaadinta kooxda riddada soomaaliya oo mustaqbalkeeda siyaasadeed uu ku jiro gudcur madow maadaamaay hogis ku sitaan siyaasiyiinta ugu magacdheer kadib markii ay ku heshiin waayeen doorashooyinku sheegyada warar kale ayaa sheegaya murtad ismaaciil cumar geelle uu mucaaradka u qancinayo aqbalidda qorshe muddo saddex sanno ah loogu darayo xasan gurgurte balse aan la ogeyn sida ay ka yeeli doonaan shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo axmed madoobe mar walba oo heer gabagaba ah uu gaaro muddaxireedka madaxweynaha kooxda riddada ayay khallaaso iyo hubantiela'aan gashaa xukuumaddan dabadhilibka ah oo sannaddii labada kun iyo afartii lagu soo camcamiyey xerada doonfaare ee imbagaata ee waddanka kenya mahadsanid marwaan mid ka mid ah beelaha dega wilaayadda islaamiga ee bay ayaa wareejisay xoolo nool oo geel ah oo ay ku garab istaagayso jihaadka bariga afrika sida warbixintan mar kale uu ku faahfaahinayo bashiir muxuudiin abuayman xafladda wareejinta infaaqa xoolahan ay diyaariyeen beesha iroole oo ka mid ah beelaha dega wilaayadda islaamigaha ee baay dhowaan waxa ay ka dhacday deegaanka yaaq baraawe ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadan waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay beeshan ku wareejinaysay xoolo ari ah oo ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore beesha ciroole waxay xoolahan ugu talagaleen in la gaarsiiyo halyeeyada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ugu horeen munaasabadii xoolo wareejinta waxaa ka hadlay ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska guud ee beesha iroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose isagoo maamulka wilaayada islaamiga ee bayna ku wareejiyey xoolaha ay soo diyaarisay beeshiisa anigoo ah naqiibkii nuqubada gobolka shabeellada hoose gaar ahaan naqiibka guud ee beesha caroole waxaa halkaa u soo gaaray yeerida i yeereen odayaasha dhaqanka iyo samadoonnada beesha degan baraaway gobolka baay waxay igu yeereen in aan bixiyo infaaq fii sabiiliillaah beesha infaaqu way taqaanaa wayna bixin jirtay wayna bixin doontaa inta ilaahay uu aayaddiisii uu nooga dhammaystiro ah ilaah diinta ilaahay oo laga wada qaato naftayninu waan bixinaynaa maalkayninu waan bixinaynaa isaankaynu waan ku hadlaynaa intii ilaahay diintiisa ay ka kaamil noqoto ama adduunkana laga waayo soo diyaar uma idina intaas ayaan diyaar u nahay intaa kadib xoolaha ay bixinayaan waa ari annaga cagtayna aad bay ugu liitaan oo oo yar yahay walaakiin allah subxaanahu watacaala cagtiisii sidii ugaaskeenu u sheegay aad bay ugu barako badan yihiin wareejintaasi kadib maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo dhoweeyey misena bogaadiyey xoolaha infaaqa ee beesha uroole ugu talagashay ciidanka mujaahidiinta waa kan sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa na siiyey nicmooyinkiisa kuwa ugu waaweyn bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala beesha reece roole oo runtii halkaani wilaayada islaamiga ee baay ugu talagashay inuu ku wareejiso ariga qiimaha badan walaalaha waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa khayra aljaza waa dad aad u qiimo badan oo kudayasho mudan oo ilaahay subxaana watacaala waajibaadkii uu saaray qaybo ka mid a maanta halkan ku gutay in jihaadka xanti lagu bixiyo waa waajib oo qur-aanka ku jirtaayoo sunnada nabigeena ay ku jirtaay oo siiradii saalixiinta iyo salafkeeni saxaabada ay uga horreeyaan ayay ku jirtaa beeshana maanta waxay ka mid tahay beelaha ku dabafeelay khayrka iyo wanaagga dadkii sameeyey ku dabafeelay ayay ka mid tahay horeyna runtii walaayaad badan ayay ugu bixiyeen maantana waxaa weeye walaayada islaamiga ah baay gaar ahaan deegaanka yaaqbaraabay oo hoos tagta degmada diinsoor ayaa waxaa weeye xoolahan qiimaha badan ay kusoo wareejiyeen waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa kahar allaahu amthaalakum ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaad idin saaro badiilkeeda oo khayr qaban ilaahay idin siiyo ilaahay ikhlaas ha idinkaga dhigo cadowgan ilaahay ha ku jibiyo tabaaraka wa tacaala annagana waxaan gaarsiinaynaa gacantii loogu talagalay iyo ciddii mudnayd in la gaarsiiyo waa sii gaarsiinaynaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum ugu dambeenna ugaas cabdirasaaq macalin xasan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee baay oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu beesha iroole ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay u muujiyeen jihaadka ka socda bariga afrika mayla raayso infaaq halbiyo iyadoo lin arn inta iska talleteen is aragteen xilla haddii muslimiintii daras oo dhexnoolay dhammaantiyo haddii walan arur yahayn yaa intii karaamkin haay ilaahi subxaana wa tacaala siin waafaji yaa iska helqaanteen infaaq fii sabiilillaahi kuusteen yaa ununinka wertan inay casuunteen xafladdii wareejintii xoolayahay lika wareejiyay ilaahi subxaana wa tacaala hasiin ciziya hasiin sharafa golol oo nusuul oo martaqaad sharafeed oo alla rabalcaalamiinka orodis jarto yaa ilaahay siin warsan ayaa isli abaalmarintinga eta sada qiimaga badanoo isiininka casuunteen maalinta qiyaamada ilaahay subxaana wa tacaala isin siindij iyo isin casuumo intii siinku dhiman kale ilaahay subxaana wa tacaala hasiintoosi unumayla keli a noola gudboonaa xafladan tan-e inin usiin ducaynoo siin ma hadnagno markhaati un siinku ane dad ansaara ini isin atiin ilaahay diinshay ini gargaartaan diyaaran atiin mayba kudheexdo hayna hoola dhiibow shoolay maha farxadda kumuuqato wejiyada dadka xaadiriinta indakoo ilan wiin ilan yar dhatiyo farxadda iyo kalimaad kala jeedahay inkumuuqdo sida diyaar linka iyo ilaahay diinsha ini wala kala baxo garanaf iyo maalba linka dhiibo baaruun diyaar anka ata laanki walan dhiibina lan walwaayay tabar reebti ilay nagada koro sida haddana ii muuqato intaasna unun iyada nin farax geliydi inta badan qabaa'ilada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan ay ugu talagalaan ciidamada mujaahidiinta waxaana horay beelaha wilaayadan ay u bixiyeen rag jihaadka lagu biiriyey xoolo nool iyo hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo ay ku garab istaagayaan jihaadka ka socda bariga afrika ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad ee taxanaha cusub ee diila-aan aan loo haynin dowladdii abibakar taasoo inoo akhrinayo suhayb cabdulaahi
وألحان عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحق حقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة
وفي الحقيقة أن الإنسان إذا ارتد لم يعد مسلما يعني خرج من الإسلام صار إلى ملة غير ملة الإسلام ولكن يوصف على ما كان عليه أنه كان مسلما إذا ارتد عن الإسلام قتل إذا ارتد عن الإسلام قتل قتل
dila qofkii beddela diinkiisa sidaa ayuu xadiid saxiixa ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo noo sifaynaya xukunka qofka ka ridooba diinta islaamka iyo booska la dhigay diinka buuxu waa mid halis ah oo ku yimaada nuucyo kala duwan waana mid ka mid ah dunuubta ugu waaweyn ee lagu dhaco sidaa darteed goob kasta iyo xilli kasta waxay culimmada muslimiinta ahaayeen kuwa ka hadla xukunkeeda riddadu waxa ay leedahay halbeegyo iyo axkaam waxaana marka hore waxa ay tahay riddada iyo noocyadeeda inoo sharaxaya sheekh xasan takar ridda waxa weeyaan tabdiilu diin wey diinta oo la bedelo man badala diinahu faqtuluuh rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ee ka sugan weeyaan qofka diintiisa bedela oo diintiisa islaamka waxaan ku jirin la yimaada oo ilaahay aayaadkiisa bayinaadka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan ahayn ayuu ictiqaaday oo uu ku qancay sawaa'un ha ahaadaan waxaasi gaalada iyo qaybaheeda kala duwan iyo milalka kala duwan iyo adyaanta kala duwan iyo sidoo kale sawaa'un ha ahaadaan wixii jaahiliyadda jiray casabiyaadkii iyo jaahiliyaadkii iyo haddii alla kudmi oo loo laabto oo qofka uu ku dhaqmo intuba riddo way noqonaysaa lana diintiisiibuu beddelay wuxuuna u beddelay milla ukhraa ama ictiqaad aakhar muslimka asagoo qofku ahaa uu beddelay diintiisa imaa inuu kiristaan sheegtay ou yuhuudi sheegtay oo barhamiya ama hindooska uu sheegtay ama uu buuda sheegtay iyo wixii la mid ah mathalan oo sanam inuu caabuday inuu ilaahay khayrkii caabuday taasay riddo u yaqaaneen laakiin maantay riddada shaa'ica ah ee mudadkii muslimka sheeganayay ay ka buuxaan kuna ridoobeen in badan oo ka mida bal aqlabiyaddii haddana aysan isfahamsanayn waa kownuhum ay ka tageen ilaahay risaalaadkiisa oo ilaahay aayaadkiisa bayinaadka ah iyo xadiida rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaan ahayn ay qaateen mabaadi' kale sida mabaadi'da ilxaadka mabaadi'da sida dimuqraadiyadda kadaalika haddii alla kudme jaahiliyaadkii waxa ay qabeen casabiyaadkii kulli loo laabtay waxaas oo dhan oo maanta shaa'ica ah oo aan wakhtigii hore aan jiri jirin ayaa maanta dadka muslimka sheeganaya ay ku badan yihiin marka riddadu aad iyo aad ayay culamaa ulmuslimiin salafan wa khalafan ay uga hadleen riddada ridda muqallada iyo ridda mujarada ayaa badanaa loo kala baxshaa
riddada mujaradka waxa weeyaan waa riddo wax kaloo weheliya aanay jirin qofku islaamnimadiibu ka laabtay diin kaleo ayuu u laabtay riddada muqalladka waxa weeyaan waa riddo gaalnimada uu qofku u laabtay ka sokow xumaan kale oo dheeriya ay weheliso haddii lasoo koobana markaa istiqraa lagu sameeyo aqwaasha ibnu taymiya gaar ahaan kitaabkii asaarib almasluul uu ku cabiray waxaa lagu soo khulaasayn karaa shan shay ridada muqaladka waxaa ugu horeeya sabullah wa sabu rasuul oo haddii la isku tiriyana mid ah haddii la kala tiriyana laba noqon kara ilaahay oo lacaayo iyo rasuulkiisa oo lacaayo la aflagaadeeyo nooca labaad oo ridada muqaladka waa alistihzaab iddiin diintii oo lagu jeesjeeso nooca saddexaad waxa weeyaan waa nifaaq wa zandaq waa nifaaqi qofku inuu la yimaado nifaaqa noocaasa oo uu kasoo daahiro markaa nooca afraad oo ridada muqaladka waxana aridda almutakarira waa riddo soo laablaabatay iyadoo markii hore mujarad ahayd ayuu marbuu toobad keenay uu soo islaamay mar labaadba haddana riddadii ku laabtay mar labaadkaa ninkaas haddii mar dambe gacanta lagu soo dhigo walow riddadiis mujarad ha noqotee maadaama ay kasoo takarurtay waxay noqonaysaa riddadiis ridda muqalada nooca shanaad oo riddada muqaladka waxaa qofka riddadiisii ku daray qatli iyo xoole islaam xoole muslimiintuu dhaco intuu wax dilay oo xoole islaamna dhacay ayuu haddana ridoobay riddana ku darsaday riddadaas iyaduna waa ridda muqalada cumuuman markaa anwaacda noocaas ayaa culimadu waxay ku idlaaqaan inay tahay ridda muqalada taqliidkuna wuxuu ku imanayaa asaaliibta kala duwan sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaar ibnu masluul calaa shaatim arasuul wuxuu ku leeyahay isagoo raba inuu sugo riddadu inay laba nooc tahay wa aydan fa ina ariddata calaa qismayn riddatun mujarada wa riddatun muqalada sheikhu islaam ibnu taymiya halkan wuxuu ku sugayaa riddadu inay laba nooc tahay ridda mujarada iyo ridda muqalada mid walbana wuxuu leeyahay sheekhu waxaa ku qumay daliil saaxibkeeda in la dilo ridda almujarada iyo ridda almuqalada labadaba daliil baa ku sugnaaday daliilka markaa adilada sugaysa bay tusinaysaa suquudu lqatli bitawba oo qofku hadduu toobad keeno qatliga inuu ka dhacayo laa tacumu lqismayn labadan qaybood oo ridda mujarada iyo ridda muqalada ma koobayso bal inamaa tadulu cala alqismi alawal kamaa yadharu dalika si ummadda looga badbaadiyo dalowyadaas gaalnimada ah waxay culimmada muslimiinta isku taxalluujiyeen inay caddeeyaan in badan afcaasha iyo hadallada keeni kara gaalnimada taasoo dhici karta in qofku uusan ku baraarugsanayn amba isagoo ku baraarugsan uu ku dhawaaqo culimmada islaamku aad ayay uga hadleen waxaynu ognahay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii uu geeriyooday abuubakr radiallahu canhu khilaafada uu qabtay wixii u horreeyey ee muslimiinta soo waajahaa bacda wafaati rasul sl waxay ahayd ridda riddadaasina abuubakr radiallahu canhu ayaa calanka yaraayada u qaaday inuu dadkii ridoobay la dagaalamo oo uu la jihaado wax badanoo fiqiga ah nimanka murtadiinta la dagaalankoodana khaliifkaas oo khaliifa raashid alawal ahaa ayaa qawaacidda u dhigay oo saleeyey taa marka laga yimaado culimmada islaamku calaa mari taariikh arrinta riddada aad ay uga hadli jireen waxaynu ognahay waxa ugu weyn oo qof muslimi dembiga ugu weyn uu ku dhaco waa gaalnimo qof hore islaamnimo uga hormartayna haddii gaalnimo uu ku dhaco xukunkiisu waxa lagu itlaaqaa ama magacaasa lagu itlaaqa ka culimmada islaamka waxaad arkaysa xataa fuqahada kutubta fiqiga ee furuucda ka hadlaysa riddada iyo murtadka axkaamtiisa lagu daraa bal waxaad arkaysaa bacd alfuqahaa iyagoo nawaaqiduluduu markay ka hadlayaan riddada ayay ku darayaan taasina waxay ishaaraysaa ay culimmadu baraarujinayeen inay wax si fudud u dhici kara riddadu inay tahay kaa ummadana in badan bay uga digi jireen aqwaasha iyo afcaasha lagu gaaloobo si qof waliba markaa uu diintiisa u ilaashado oo isagoon ogeyn ama isagoo oo gaalnimo aan ugu dhicin
يا بني قومي رسالة وفي أحضان qoraaga kitaabka riddatun walaa abaabakra laha wuxuu ku doodayaa in taariikhda islaamka aysan soo marin diinkabax guud markii laga reeba isbeyn haddii aan isku waafaqno inay ahayd riddo dhammaan dhacdooyinkii diinkabaxa ee soo maray waddamada caalamka islaamka ayaa ahaa kuwa kooban arrimahaas ayaana loo sababeeyey in dadka caro iyo colaadin xoogan ay u qaadi jireen qolada amba qofka diinka ka baxa iyo in bulshada muslimiinta dhexdooda laga takooro qofka ridooba qof kasta oo islaamka ka baxa wuxuu la kulmayey carrada muslimiinta sidoo kale wuxuu islamarkii ka go'ayey bulshada muslimka ah ee uu ku dhex noolaa durba marka uu ku dhaco gaalnimo waxaa go'i jiray dhammaan xiriiradii qaraabanimo ama islaamnimo ee kala dhexeeyey dadkiisa sida lagu arkay taariikhda riddada diinkabuuxu wuxuu ahaa in qofka uu ka guuro bulsho uu ku dhex noolaa kuna biiro bulsho kale iyo nolol kale diinkabuxuna wuxuu muslimiinta ku xambaari jiray inay islaamkooda difaacaan una qiiroodaan goob kasta oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ay ka soo baxdo dhacdo diinkabax ah amba riddo ah waxaa durbe kici jiray oo si xamaasadeesan manaabirta uga istaagi jiray culimmada waxaana la bilaabi jiray dadaallo lagu radinayo dhaqanka xun ee soo kordhay sida in muxaadaraad laga qabto amba kitaabo laga qoro iyadoo la caddaynayo asbaabaha keenay iyo xaalkeeda sidoo kalena waxaa la soo bandhigi jiray wanaagga islaamka intaas waxaa sii dheer bulshada muslimka ah waxaa qulubtooda ku beermi jiray mawjado cara ah oo ka dhan ah daahiradaas islaamka baxa ah waxayna noqon jirtay wax lagu sheekaysto mar kasta ee ay warkeeda hayaan dhammaan bulshooyinkooda kuwa aan wax aqoon iyo kuwa waxyaqaana intaba kuwaana waa astaamihii ay lahaayeen dhacdooyinkii diinkabaxa ee soo maray taariikhda muslimiinta ee weliba ahaa kuwa marle arag ah oo aan wax saamayn ah ku yeelan jirin nolosha bulshada muslimka ah haddaba maxaa isbeddelay halkii qarni ee lasoo dhaafay caalamka islaamka ayaa martigeliyey mawjado islaamka baxa ah oo hareeyey dhammaan daafaha dunida islaamka geeska gees taasoo noqotay falalkii diinkabaxtii ugu badnayd taariikhda haddii ay tahay sida loogu dhiiranayo qaabka dunida u camimtay iyo awoodda ay ku socoto intaba waxaana la odhan karaa ma jirto goob ka badbaaday xitaa waxaan odhan karnaa ma jirto qoys muslim ah oo aysan xubnahoodu salfan ayuu leeyahay qoraaga qoray kitaabka riddatun walaa abaabakra laha oo noo sifaynaya halka uu diinka buxu gaaray qarnigan waxaa qodobkaas inoo bidhaaminaya sheekh cabdulilaah abuu khaalid ta ugu weyn waa riddada maanta jirto weeyaan riddada waxaa weeyaan maanta jirto oo hore iyadoo kale aan loo arag oo aan soo marin caalamka waxay kaloo ku kala duwan yihiin riddooyinkii hore iyo tan riddooyinkaas hore qofku markuu ridoobo oo diinta ka baxo waxaa dhici jirta waxa la yidhaha mufaasala isaga iyo mujtamaca islaamka way kala go'i jireen oo qof diintii ka baxay oo mujtamacan ka fangormay oo ka tagoormay oo meel kale aaday oo cadhal loo qaaday la nicibihii aan la arki karin haddii seeftu maaragtay aan la dilin oo badbaadaba qof la gooyo oo xuquuqda ku lahaa islaamka oo dhan waaya haddaa caa'iladiisa aan dhaxlaynin aan loo guurinaynin aan qubuuraha muslimiinta lagu aasayn dee gaalnimo cad qof ku dhacay oo la yaqaan hebel waa gaaloobay diintu ka baxay oo qof kastaa yaqaano oo dadka ugu horreeya goynaya xataa qoyskiisa ay noqdaan dadkii isaga dhalay iyo wixii la dhashay ay maaragtay ka balaaqa qaataan buu ahaa laakiin maanta midda jirta waxa weye ka duwan tahay maanta dadkii waxaad arkaysaa iyagoo gaaloobay qofkaasu markuu ka baxo markuu diinta ka baxo xuquuqdii islaamka kulaa inuu waayo wuu ogaa mana dalban jirin yani waaba ka bixi jir khalaas isagii iyo umadii mujtamaca islaamka ugu kala dhammaatay laakiin qofkan maanta ridoobaya isagoo murtad ah oo diinta islaamka ka baxay ayuu helaya xuquuqdii islaamka ee muslimka si o dhan buu helaya waa loo guurinaya waa laga guursanaya wuxuu gowracaa la cunaya maxaa leeda isheeg maaragtay qabrigiisa lagu tukanaya dhaxalkii wax ka qaadanaya yani waxba inayan dhicin baad moodaa ridadana waata ugu daranoo qarsoon waana ridadii ugu weyneed oo caalamka islaamka maaragtay wax ku samaysa waxa layihahdo dhexgasha aad u dhexgasho oo dalna aan ka tegin ridooyinka hore meelmeel bay ka dhici jireen sisbaaniya ka dhacday saan sheegano kale andalos timart jasiirul carabiya ka dhacday laakin tan meel may dhaafin caalamka goboladiisoo dhan hadday tahay qaaraadkoo dhan way ka dhacday riddadana way ka dhacday oo dadkan waa dadkii soo barbaarsaday nimanka isticmaarka ahaa ee muslimiinta gumaystay ayaa diin la-aantan ay maarata kasoo barteen oo ay ku ridoobeen caalamkana marka maanta iyadaaba xuquuqda ugu badan iyagaaba xukuumada adduunka iskaba dhaaf in la fangoro oo la takooro oo xuquqoodii loo diide waxaa weye qoys kasta ninka maarata murtadkaa ee wax soo bartay ee almaaniga ah waaba ninka qoyskaba maamula oo hogaamiya oo waaba ninka mujtamacaba hoggaanka haya oo maamulaya oo madaxweyne noqonaya oo wasiir noqonaya oo ciidamada hogaaminaya xuquuqda ugu badan ba isagaaba helaba markaas tii horey taas saasay kukala duwanta sheekh inoo sheegay taasay kukala duwan tahay waxaa timi riddo maaragtay caalamka o dhan jiidhay ama jibaaxday oon waxba meel la dhaafin oo gobol kasta u gudubta caalamka ama eshiya ha haato ama afrika ha naqaato ama yurub ha noqoto meelay dhaaftay aan lahayn qaaradaha la yaqaan oo dhan riddadana way ka dhacday meel badbaaday ma laha
نذوق المر وتسقيه الصيام نذوق المر وتسقيه الصيام فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilliga nagaynta sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh